إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada ah warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada yuganda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose dad badan ayaa u dhintay kuwana cudur halis ah ayay ka qaadeen shidaal qodis afar sano ka hor ay etoobiya ka samaysay dhulka soomaali galbeed amni darro iyo xaalado xagga nolosha ah ayaa laga soo sheegayaa degmo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose in ka badan lix kun oo iskuul oo ku yaala dalka itoobiya ayaa xirmay sababo ku aadan colaadaha iyo musiibooyinka rabbaaniga ah ee ka jira dalkaas ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka hubaysan ee isbaarooyin ka dhigta ayaa caqabado badan ku haya gaadiidka dadweynaha ee gobolka hiiraan dowladda aderbijaan ayaa ka hadashay maraakiib laga leeyahay dalkeeda oo ku xihan xeebaha eritereya intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroonaa haatanna u diyaargarooba iyagoo faah-faahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faah-faahsan in ka badan toban askari oo ka tirsanaa ciidamada yuganda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan warkaasi waxaa la diyaaraa haashim cabdinaasir faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada shisheeye ku gaalay silsilado qarxyo ah oo shalay lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada laanta buuro iyo lamber lixdan ciidamadan oo ka soo baxay magaalada muqdisho ayaa waxa ay sahay wadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan laanta buuro iyo lamber lixdan waxaase waddada u galay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo silsilada qaraxyo ah la beegsaday qaraxyadaas ayaana khasaaraha ay u geysteen ciidamada shisheeye waxaa ka soo baxaya tafaasiil dheeraad ah waxaana gaaray ciidamada shisheeye khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ayaa ku naf waayay qaraxyada halkaa sidoo kalena ay ku dhaawacmeen toddoba kale toddobada dhaawaca ah waxaa ku jira sarkaal miinabaare ah waxaa sidoo kale ciidamada shisheeye laga gubay gaari xamuul ah oo uu qarax haleelay dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen garoonka degmada waajid xilliga weerarka uu dhacayay waxaa garoonka ka degaya diyaarad sahay u siday ciidamada halkaa ku sugan diyaaradan ayaana waxaa soo gaaray rasaasta ay ridayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo sababtay inay waxyeello gaarto diyaaradda si deg deg ah ayeena uga duushay garoonka iyadoo kusii jeeday magaalada muqdisho laakiin taas way suurogeli weysay sabab la xiriirta rasaasta gaartay diyaaradda iyadoona loo weeciyey dhanka garoonka magaalada baydhabo dad badan ayaa u dhintay kuwana cudurro halis ah ayay ka qaadeen shidaal qodis afar sano ka horreey etoobiya ka samaysay dhulka soomaali galbeed boqolaal qof oo soomaali ah ayaa dhintay kuwo badanna waxaa ku dhacay xanuunno uu kansarku ka mid yahay taasoo ay u sabab yihiin wasaaradda macdanta ee itoobiya iyo shirkado shidaal qodista deegaanka qandaraas lagu siiyey kuwaas oo sumeeyey agaga ay shidaalka ka qodayaan oo aad u badan xalqadii afaraad ee taxanaha aan u bixinnay shidaalka soomaaliya hanti baylah ah oo lakala boobayo ayaa waxaa ka soo muuqanaya dhibanayaal iyo salaadiin ka waramaya waxyeelada uu shidaal ku dhexal siiyey kaasoo soo saaristiisu inteeda badan qabyo tahay gabadhan xanuunsan ee idinku arkaysaan ayaan abbaheed ahay xilli annagu aanu soo gurnay laamiga intii sunta lagu daadiyey annagoo geeddi adhi iyo awr heer dhan ah gabadhanoo adhigii ay wada waxba kama hadhin adhi fara badan buu ahaa gaadiidkii saddex riti dameer waa dhinteen suntii bay u dhinteen gabadhayna wataa taalla idinku waad argtaan adugu hadda waa inta hadda sunta lagu daadiyo hadda jeenuhu ka shaqaynaya meesha wadnaha ay xanuunahayatay iyo madaxa iyo jirkoo dhan way dhacday hadda in la roga mooyaane male iyaduma far ma dhaqaajin karto wadnaha iyo madax warkeeda qabta jirkoo dhanna hadda wada xanuunaya ilaa lagu haya gacmaha badankii dhanna waa wada iskoola mid dadkiguu ku luga beelay wuu ku laxaad beelay wuu ku indha beelay wuu ku dhego beelay wuu ku qalbi beelay cudurro aanaan arki jirin oo kansar la yidhaahdo yaa dadka laynaya boqolkiiba boqolkiiba konton yaa dadkii wax buka iyo wax dhintuu noqday carruuraha dhalanhaya ayagoo dhegala ayagoo indhala intaba way dhalanhaya dhulka soomaali galbeed waxaa ku jira shidaal aad u badan abay axmedna waxa uu aad ugu xusul duubayaa sidii uu u heli lahaa bad iyo dekad uu isagu leeyahay oo uu shidaalkaasi ka dhoofsado muuqaaladan ayaa ahaa kuwo taxana ah oo ay diyaarisay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kuwaasoo lagu soo bandhigay sida ay dowladda federaalk oo madax u ah xasan sheekh ugu heellan tahay sidii ay khayraadka ummadda soomaaliyeed bad iyo beriba ay ugu gacangelin lahayd shisheeyahan nooc weliba leh amni darro iyo xaalado xagga nolosha ah ayaa laga soo sheegayaa degmo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya maxamed qaasim degmada qoryooley oo ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellada hoose waxaa laga soo sheegayaa amni darro baahsan iyo xaalado nololeed oo ay wajahayaan dadka ku dhaqan degmadaas amni darrada oo ay sababeen ciidamada dowladda federaalka ayaa saameyn xoogan waxa ay ku yeelatay dadka ku dhaqan degmada waxaana askartu ay dhac iyo dil ay ku hayaan dadka rayidka ah iyadoo ay taasi jirto ayaa waxaa haddana lasoo sheegayaa in biyola-aan iyo caafimaad darro ay ka jirto degmada sida uu sheegay maxamed xaaji shigshigow oo ah guddoomiyaha degmada qoryooley degmada baahadiya malqayaa sokoro degmada degmad colaad iyo galli ahayd oo colaad la geliyo ummadii shal firirti wal shalqahi wayrafaabi ummadii beereliya ahayd iyo hooley beeroogii xilligii beeranu tacbadaay dhan ummadii dagaala degmada kadhii lambeer tacbada male haddan kaaga daran oo roobabkii yaraadeen webigii hoose andhiyeen qoryooley dhibaatatii inkunka taagint teeginta roob ma jira beero beer bahay male beeroog ibirwe walahkuguhaw gisraantku maaragaasan may jira caafimaadkii liidida walbarashadii liidita tuulooyinkii dadka inqahayn haska haska qahayn haddana xaaladii qoryooley mataawaya waxaa dhacadiya habu yaraatee hal barasta moolan sheena ma jira goobaha ay ka taliso dowladda federaalka iyo maamulada kale ee ku daaban shisheeyaha ayaa waxa ay dadku ay ka cawdaan mar kasta dhibaatooyin saameyn ku yeeshay nolosha dadka ku dhaqan goobahaas halka dhulka ay ka talisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dadku ay ka helaan adeegyo kala duwan sida waxbarashada caafimaadka iyo kuwo kale in ka badan lix kun oo iskuul oo ku yaala dalka itoobiya ayaa xirmay sababo ku aadan colaadaha iyo musiibooyinka rabbaaniga ah ee ka jira dalkaas tafaasiisha warkaasi waxaa inoo haya cali aadan in ka badan lix kunoo iskuul oo ku yaala dalka itoobiya ayaa xirmay sababo ku aadan colaadaha iyo masiibooyinka rabbaaniga ah ee ka jira dalkaasi dalka itoobiya oo ay ka socdaan dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kala duwan ee ka dhisan dalkaasi iyo dowladda xabashada itoobiya ayaa lasoo warinaya in hadda ay xirmeen kumanaan iskuul oo ku yaala dalkaasi in ka badan lix kunoo iskuul oo ku yaala dalka itoobiya ayaa lasoo warinaya inay xirmeen sababo ku aadan colaadaha iyo masiibooyinka ka jira dalkaasi caruur ay tiradooda ka badan tahay sagaal milyan kuna nool dalka itoobiya ayaa iminka waxbarasho la-aan ah waxaana gobolada ugu badan ee ay dhibaatadan ka taagan tahay ay kaleeyihiin gobolka axmaarada oromada iyo tigreega ugu yaraan laba macalin ayaa bishii lasoo dhaafay ee disembar waxaa lagu dilay degmada sinan ee bariga madiqada goonjam kana tirsan gobolka axmaarada ee dalka itoobiya ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka hubaysan ee isbaarooyinka dhigta ayaa caqabado badan ku haya gaadiidka dadweynaha ee gobolka hiiraan qodobkan waxaa inoo faahfaahinaya farxaan cali gaadiid badan oo xamuul ah islamarkaana sida badeecado kala duwan ayaa waxa ay muddo bilooyin ah ku xayiran yihiin qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaad hubaysan oo isbaarooyin dhigtay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan si gaar ah duleedka magaalada beledweyne ayaa waxa ay dhac iyo dil u geystaan dadka rayidka ah muddo ku siman siddeed bilood ayay ganacsatadu sheegeen in gaadiidka xamuulka qaada aysan soo gelin magaalada beledweyne xabsi ay ka qabaan in dhac loo geysto awgeed arrintan ayaa walwal ku beertay shacabka ku nool magaalada iyo guud ahaan deegaanada hoos yimaada ganacsatada ayaa sidoo kale sheegay inay cabasho ka daaleen islamarkaana aysan jirin cid wax uga qabatay sidii hantidooda loo badbaadin lahaa marka laga yimaado arrimahan ayaa dhanka kale waxaa jira askar bartilmaameedsata dadka waddooyinka maraya iyagoo dhac joogto ah ka geysta goobaha ay maamusho dowladda federaalka waxayna jirdilaan dhammaan kuwa ka dhaga adeega inay dhiibaan sida taleefanadooda taas oo walwal joogto ah gelisa dadka ku dhaqan mandiqadda tallaabadan ayaa muujinaysa in maamulada ka jira gobollada dalka ay ku fashilmeen xaqiijinta amniga halka warkan oo idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan dowladda aderbijaan ayaa ka hadashay maraakiib laga leeyahay dalkeeda oo ku xiran xeebaha eritreya faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya mubaarak cumar markii ugu horreysay dowladda azerbajaan ayaa war rasmi ah ka soo saartay saddex markab oo ku dhowaad laba bilood ku xirnaa xeebaha dalka eritreya oo ha dal ka go'doonsan caalamku intiisa kale wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka azerbajaan ayaa warqad diblomaasiyad oo ay kaga cabanayso maraakiibta kaga xiran u dirtay dowladda eritreya iyadoo oo u maraysa safaaradaha ruushka ee etoobiya si ay u gaarsiiyaan madaxda waddankaas maraakiibtan oo marayay kanaalka suweys kuna sii jeeday dalka imaaraadka carabta ayaa xeebaha dalka eritrea lagu qabtay bishii nofembar ee labada kun afar labaatanka kadib markii cimilada xumaatay ay sababeen inay u weecdaan biyaha eritrea halkaasna lagu qabto ilwareedyo ayaa sheegaya in maraakiibta saddexdaa lala qabtay ilaa sideed iyo toban shaqaale oo la socday kuwaas oo dhammaantooda ka soo jeeda dalka azerbajaan shaqaalaha maraakiibta ayaa la sheegay inay la eldaran yihiin cuntuyari muddo ku dhowaad laba bilood taasoo ka dhigaysa xaaladooda mid aad u adag maadaama uu dalkan yahay mid macluul daran ee ka jirto si kastaba ahaatee waxaa marar badan dalka eritrea lagu qabtay maraakiib iyo dooni ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka kuwaas oo marayay biyaha dalkaas dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa